Kalluumeysiga webiga waa mid ka mid ah shaqooyinka ay dad badan ku tiirsan yihiin gaar ahaan bulshooyinka ku nool hareeraha webiyada waana shaqo muhiim ah oo laga helo cunto, dakhli iyo shaqo abuur ayna dhalinyaro badan ku tiirsan tahay noloshooda. Kalluumeysatada jowhar ee webiga kasoo jilaabta ayaa waxaa haysta caqabado kala duwan kuwaas oo ay ka mid yihiin qalab yari iyo suuq la'aan waxayna codsadeen in loo dhiso suuq u gaar ah oo ay ku ganacsadaan.
shaqadii kalluumaysatada magaalada jowhar aan ahay malaay waxaan u iibiyay adiga nus doolara u yar ilaa iyo tee saddex doolar laba doolar iyo bar waxaa su kala baxay malaay madoobi shaarib haaraay nusyaay balin quuqle intaasu kala baxay haa waa jiraan waxyaala u baahanahay waa jiraan waxaa ka mid ee shabaqi oon ku soo qabsano malaayo ku gaadano iyo gaadiid oon ku soo qaadano sida camal mooto lamlugaadley aan hadda ku shaqaysanahay aan u baahannahay in naarag caabiyo haa suuq waa heli karnaay laakiin suuqa magaalada jowhar waa cariirino waa suuqa xataa noogu yaryahay cariirino waaye waa isku dagaalnay marka barkeed geedka oo surinayno meel firaaqa leh aan rabnay inanala siixay kale oo hadda oo u baahannahay ma jirto oo ka ahayn gaadiid ku soo qaadano iyo shabaqyaal oo malaayo ku soo qabsano aan u baahannahay bas inaa laga caabiyo waa jirtaa dhibaatooyin kale kumno shabaqyaalkaas adiga nyaxaasaa ku dhacaa ilaa makuu darnaadee siilaa ku dhacaa ilaa makuu darnaadee waxyaala oo dadka dilaayaa ku dhacaa waxyaalahaasoo kale waa iska dilinaay shabaqa waa kasoo baxsanaay bannaankaan iska soo dhignaay suuq oo malaayiley u go'on oo kalluumaysatada malaayilada joor u go'on oo ku ganacsano oon anaga leenahay oo cashuurna halka qaado oo si nidaam ah oo u shaqaysanaan la'na wallaahi xaaladda suuqan taalaniyahow horta suuq waxaa taalo wax la yidhaahdo nadaafad daro in badanaan ka hadalnay nadaafad daro waa jirtaa ma leyni markaas wax oo hadda oo suuq yimaado oo qaybta nadaafadda ka shaqeeyo sida hadda kawaanka oo kale maamulka dadaas u yeelay oo ka qaado wasakhda iyo waxaas anaga ma qabno wax nadaafadda oo naga kontaroola xataa ma qabnobo meel suuqoo lagu shaqaysto ma qabno maxay dhahaan dadka hadda suuqa jooga ganacsatooleeda aaday u tiro badan yihiin tiro badnaashadoodiina hadda ma haystaan dhibaatooyinka haysto waxaa ka mid tahe meeshii oy malaayika keenayeen xataa waxay sheegtaan in markaas mararka qaar oy caqabo oy la kulmaan dadka oo markaas biibaxtada meesha ay biyaha ka baxaan dadka iskale inay dhibaatooyin oy kala kulmaan dad oo iska wanaagsanna way jiraan dad oo arqaladeena way jiraan walaalo dadka saasay iskugu jiraan saa hor lagugu sheegay waxay u baahan yihiin adiga xataa haddii loo awoodi karo sida baaskiil dadka hadda sida ay u kala danyar yihiin waa mugta ay u kala xoog badan yihiin baaskiil waa lagu shaqaystaa mootooyin waa lagu shaqaystaa intaasoo kale xataa hadda waxaa jiro biyo oo hadda oo moolaa jiro biyahaasoo kale waxaa lagu isticmaalaa dooman oo malaayga oo lagu gaato doomankaasoo kale hadday helayiin xataa waa u baahan yihiin